salaada subax markii la tukaday baabuurtii u socotay walaweyn oo bermada ahayd baa qarax loo dhigay awca dukeeradeeda waa gartay
a qarax baa kula kacay meeshaas
yaa wax ku noqda marka
casir intii saarnayd hal qof oo macnaha badbaado ma jirto dhaawacna u badan yihiin haddana meeshan waxaa yaala lix lix qof oo meydaan ka qaadnay hal gabar baa ka badbaada labaatankii saasnaa oo yariisa intii kale dhaawac iyo garaab iyo dhimasho u badan yihiin waa gartay gaarigaas haddaada haddaada samafalkii iyo meyd qaadidii iyo dhaawacii markaan gudbinay meydkii baan hadda qaadaynaa iyo wixii baan aruurinaynaa hadda allaha naxariisintii dhimatay kulley meeshaas waxaa ka dhacay shil aada u fool
waayahay gaariga ee qaraxa miinada uu haleelay halkuu ka soo baxay markii hore
gaarigu waa birmada walaweyn u baxdo kasoo baxo ceelasha isgeef waa gartay
walaalow dhibtaasaa jira haddaad wixii ribood ha dambe lagu soo kodan oo kugu soo celinaynaa
waxaan rabaa inaad ii sheegto khasaaraha adiga indhahaaga aad ku aragto waa imisa
waxa dhanba waan arkay oo aniga ko qofkii ugu horreeyay imaadaan ahayn anaga iyo ciidanka amniga hadda lix qof oo meydahaan arkaa gaarigan sida lai sheegay meeshii goosashada markaan wacay labaatan qof baa saarneyd baa la yidhi hal gabar oo yar baa ka badbaado wax siyuuba kaga jiray inta kale garaab iyo dhaawac bay ahay dhaawac garaabay ahaayeen lixda qofna baroolkii iyo kirsboygii iyo saddex qof oo shacbana waa meesha way googo-een oo hadda waxaan ku aruurinaynaa garin iyo maryan ku aruurinaynaa